faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado daladweyne maxamed cabdi maxamed xaadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxmed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radiyow cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saaka dhegeystayaal warkaan idiin haynina waxaa ugu dooroon faahfaahino ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose kulan looga hadleeyay amniga ah oo lagu qabto magaalada baardheere ee gobolka gado waa waantii laga dhex waday madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday farmaajo iyo rooble oo hakad gashay ra-iisul wasaaraha soomaaliya rooble oo guddoomiyey shirka golaha wootashiga qaranka somalilan oo sheegtay aysan wax shaqaha ku lahayn doorashooyinka soomaaliya ka dhacaya faahfaahino ka soo baxaya dagaal ka dhacay gobolka jubbada hoose intaas waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon dhegaystayaal warka subaxee raadiyaha cadaado goordhow diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo khamiisa taariikhdan ay ku beegan tahay saddexiyo labaatanka bisha sagaalaad sannada laba kun koob iyo labaatan iminkii haatanna kusoo dhowaada warka oo intaa ka faahfaahsan warka waxaa soo saaray saaxiibkay xasan axmed maxamed shaafici sheekay ayu farsameynaya anigoo shirmaarkaana waa idinla socodsiin doonaa faafayno dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose qaraxaan oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu xalay ka dhacay tuulada ambarezo oo shan kilomitir u jirta degmada baraawe oo xarunta rasmiga ee maamulka koonfur galbeed goobta uu qaraxu ka dhacay waxaa degan oo ay xere u tahay maleeshiyaad waa maleeshiyaadka macawisleyda oo dadka deegaanka kuwaasoo la dagaalamo dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaana qaraxa ka dhashay ama qaraxaasi ka dhashay khasaare dhaawac guddoomiyihii hore degmada baraawe haadan cumar madoobe oo madax ka xerada uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegay in toddoba ruux oo ciidamada ku sugnaa goobta ay qaraxaasi ku dhaawacmeen gudoomiyaha warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in qaraxaasi ay ka dambeeyeen urarka al-shabaab wuxuuna si cad u sheegay in inay dagaalamayaasha al-shabaab ayagoo arrinkaasi soo maleegeen qaraxaan khasaaraha geystay ee ka dhacay tuulada hambreze ee degmada baraawe ayaa waxa uu ku suaadayaa xilli shalay magaalada marka uu ka dhacay qaraxa uu waa qarax uu ku qarxay ruuxu la sheegay inuu diyaarinayay qaraxaasi kulan looga hadlayay ammaanka gobolka gada ayaa lagu qabtay degmada baardheere ee gobolka waa degmada baardheere ee gobolka gado degmada baardheer ee gobolka gada waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay amniga degmada iyo deegaanada hoostaga kulankan oo waa kulankan oo qayb ka ahaa ee mas-uuliyiinta maamulka degmada ayaa diiradda lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa sugidda amniga sidoo kale kulanka waxaa looga hadlay sidii ciidamada waa ciidamada kala duwan ee dowladda soomaaliya ee howlgalka ka dhanka al-shabaab ay uga fulin lahaayeen deegaanada hoostaga degmada baardheer ee gobolka gado saraakiisha kulanka qayb gasha ayaa faray ciidamada inay dardargeliyaan howlgala waa howlgallada amniga lagu sugayo loogana hortegayo dhaqdhaqaaqa al-shabaab kulanka ayaa waxaa ka qayb galay habaanduulaha qeybta afartan iyo saddexaad ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya jiraal aadan dhaqane kaalmoy iyo habaanduulaha guutada tobanaad qeybta afartan iyo saddexaad gaashaanla dhexe cismaan sheekh cabdi qorax taliyaha saadka guutada tobanaad xidigle jaamac cabdi aadan oo ku sugan degmada baardheere ee gobolka gado saraakiishan ayaa waxay sheegeen inay ka go-an tahay la dagaalanka al-shabaab iyo sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka gado ra-iisul wasaaraha soomaaliya roble ayaa guddoomiyey shirka golaha wadatashiga qaranka ra-iisul wasaaraha soomaaliya waa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa guddoomiyey shirka habka waa shir ay hab habka fogaan aragga xalay ee ku yeesheen madaxda golaha wadatashiga qaranka shirka ayaa diiradda lagu saarayay habsamo socodka howlaha doorashooyinka dalka iyo in sidii waa sida ugu dhaqsiyaha badan loo bilaabo doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyadoo la tix raacayo jadwalka doorashooyinka dalka gudoomiyaha guddiga maamulka doorashooyinka heer federaal oo shirka qayb ka ahaa ayaa golaha wadatashiga qaranka la wadaagay warbixin ku saabsan howlaha guddiga ee ku aadan habsamay socodka doorashooyinka gaar ahaana xildhibaanada aqalka hoose waxaa lagu soo waramayaa inay joogsatay waawaantii laga dhexwaday madaxweynaha dowlada federaalk waa madaxweynaha wakhtigiis uu dhammaaday ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble maalmihii lasoo dhaafay xarunta madaxtooyada waxaa ka socday kulamo lagu dhexdhexaadinaya madaxweynaha mudaxireedkiisa uu dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble kulamadan oo ay horkacayeen gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor wasiirka waxbarashada wasiirka xogeenka warfaafinta waxaana warar soo baxaya ay sheegayeen kulamadaasi hakad ay galeen kulamada ugu dambeeyey ee dhacaya waxaa wararka aan helnay ay sheegayeen in qodobada qaar laysku fahmay balse qodobka keliya ee aadka u adka uu yahay in dhanka xafiiska madaxweynaha ay dalbadeen in wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur wasaarad kale loo wareejiyo balse dhinaca ra-iisul wasaaraha ay ku adkaatay wararka aan helayno waa wararka aan ka helayno madaxtooyada waxay sheegayeen saacadaha soo socda ay dib u bilaaban doonaan kulamada dhexdhexaadinta islamarkaana ay kulmi doonaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya faahfaahyno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal ka dhacay gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland dagaalka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada ka tirsan kuwa kenya ay ku leeyihiin deegaanka hosingow oo hoostaga degmada baraare ee gobolka jubbada hoose waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo la isu adeegsada hubka noocyadiisa kala duwan dadka deegaanka hosingow ayaa sheegay inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isagu adeegsanayeen labada dhinac sidoo kalena uu jiro khasaare dagaalka ka soo gaaray labada dhinac iyo dad rayid ah sidoo kale dadka deegaanka ayaa waxay sheegayaan inay cabsi ballaaran soo wajahday intii uu dagaalku socday maadaama ay ka baqdin qabeen inay waxyeella ka soo gaarto dagaalkaasi wararka ugu dambeeya ee naga soo gaaraya deegaanka hosungow ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay sheegayaan in ciidamada kenya deegaankaasi ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan maadaama saldhigga ah ay ku sugan yihiin la weeraray dhinaca kale al-shabaab ayaa sheegtay iyagu inay weerareen saldhigga islamarkaana khasaare ku gaarsiiyeen ciidamada waddanka kenya ee iyagu halkaasi fariisinka ku lahaa wixii warara dhegaystayaale kusoo kordha waxaad ku dhegaysan doontaan wararkayaga dambe maamulka somalilan ayaa sheegay inaysan wax shaqaa ku lahayn doorashooyinka ka socda ama ka qabsoomay soomaaliya xukuumadda somalilan ayaa sheegtay inaysan wax shaqaa ku lahayn howlaha doorashooyinka ee dowladda federaalk soomaaliya kuwaasoo ka socda magaalada muqdisho ee gobolada dalka soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda somalilan ayaa waxaa lagu sheegay inay ku wargelinayaan qaramada midoobay midowda afrika midowda yurub iyo guud ahaan caalamka in somalilan ay tahay dowlad madax bannaan oo wax shaqaa ku lahayn howlaha maamulka waa maamul doorashooyinka ee soomaaliya sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda somalilan ayaa sheegtay inay uga digayso maamulkii siyaasiyiinta soomaaliya sheegashada ay ku marin habaabinayaan caalamka siday hadalka u dhigay waa warkan ka soo yeeray somalilan oo aaminsan inay ka gooday soomaaliya inteeda kale ayaa ku soo aadaya xilli shalay lasoo saaray liiska musharaxiinta aqalka sare ee gobolada waqooyi ee somalilan warkii subax dhegeystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka waxaa soo saaray saaxiibkay xasan axmed maxamed waxaa ii farsamaynayay shaafici sheekey anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaano allah
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tabinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan
Shit.